waxaan rabaa hadda anigu inaan idiin akriyo qodobo qodobadaas oo ah qodobadii ay isku soo raaceen gabdhihii soomaaliyeed islamar ahaantaasna madasha wadatashiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo doorashooyinku qaabkay u dhici lahaayeen wixii aan kala soo kulanay aan ku tibaaxi doono dhammaadkii shirkii wadatashiga soomaaliyeed kadib waxaa kulamo gooni gooni ah qaatay dhammaan gabdhaha soomaaliyeed ee ka kala socday gobolada dalka soomaaliya iyo sidoo kale gabadha ah guddoomiyaha qaranka soomaaliya shirkaas iyaduna ay qeyb ka ahayd waxaa la isku soo raacay qodobo shan qodob ah qodobadaas oo lamber kow uu ahaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed waxay ka midaysan yihiin inay ka shaqeeyaan danta dalka iyo dadka maadaama ay iyagu yihiin dad dhexdhexaad ah isla mar ahaantaasna aan ka gooni ah qabiil iyo waxyaalaha kaleeto oo dadku ku dhaqmaan gabdhuhu waxay isku raaceen inay iyagu ka midoobaan danta dalka iyo dadka wixii ay dani ugu jirto labo gabdhaha sooma qodobka labaad gabdhaha soomaaliyeed waxay mowqif cad iyo cod midaysan isugu raaceen inay dabagal ku sameeyaan ballanqaadkii madaxweyneyaashu ay ugu sameeyeen madadshii wadatashiga gabdhaha soomaaliyeed ballanqaadkaas oo ahaa in boqolkiiba soddonka gabdhuhu ay leeyihiin dastuurka lagu daro maadaama uusan hadda dastuuri ahayn in dastuurka dalka si cad loogu daro baarlamaankuna afti u qaado isla mar ahaantaasna si cad ay ugu shaqeeyaan gabdhuhu oo agshin ahaan loo fuliyo qodobka saddexaad gabdhaha soomaaliyeed waxay si cad uga horyimaadeen nidaamka four pointy five-ka gabdhaha soomaaliyeed guud ahaan waxay si cad uga horyimaadeen nidaamka four pointy five-ka waxayna sheegeen inuu yahay nidaam ay ku dulman yihiin gabdhaha soomaaliyeed isla mar ahaantaasna regaadiyey ka qaybgalka talada dalka iyo dadka ee soomaaliya ay gabdhuhu ku lahaan lahaayeen qodobka afraad guddoomiyaha haweenka puntland marwe khadro waxa ay u ballanqaaday gabdhaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan gabdhaha ay iyadu mas-uulka ka tahay ee puntland in doorkii ay ku lahaayeen ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka ay miiska kasoo saarto si cadna ay u helaanin gabdhuhu roolkii ay ku lahaan lahaayeen ka qaybgalka siyaasadda dalka soomaaliya sidoo kalena ay miisaska wadatashiga iyo wadahadalka la fadhiisato dowladda iyo sidoo kale ciddii ku lug leh ama odayaasha dhaqanka ha noqoto ama cid kale ha noqotee guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed gabagabadii waxay isku raaceen in gabar kastaahi ay kasoo gasho degmo iyo gobol roolkii ay ku lahayd ka qaybgalka siyaasadda dalkana ay ka hesho halkaas isla mar ahaantaasna si cad ay dowladda dowladda soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ay miiska u saaraan codkii haweenku ay lahaayeen shantaa qodob ayaa ah shantaas qodob waxay ahaayeen shantii qodob oo gabdhaha soomaaliyeed markii ay iskugu tageen madasha wadatashiga isla mar ahaantaasna ay qaateen kudamo gooligooni ah ay isku raaceen